barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga internetka ee v o a somali com
waa duhur salaaso ah bisha mayna ay tahay lix iyo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacaddayada duhurnimo waxaa ka mid ah labada daamood ee magaalada gaalkacyo oo laga xusay maalinta dhallinyarada soomaaliya oo shalay ku beegnayd s w r waxay rool model noogu ahaayeen in dhallinyarada soomaaliyeed isku dubnaato waxaa kaloo nasiibdarana noo ah haddaan nahay reer gaalkacyo waxaa og tihiin dhallinyaradii s y inay ahaayeen dhallinyaro isku duuban maanta waxaa laga yaabaa magaalada gaalkacyo in xalfado kala duwan oo dhallinyarada lagu xusay in lagu dhigo koonfurta gaalkacyo inay maanta halkaa ay ku xusayaan maalinta dhallinyarada qolada waqooyigana maanta halkaan ay ku xusayaan maalinta dhallinyarada sidoo kalena waxaan idiin haynaa oo aad maqli doontaan ragga iyo dumarka keebaa dhaqso badan xilliga muddada ay labdhistaan
farqiga u dhexeeya waxa weeyaan annagu haddii aan ahay maxaadanay rag labiskeygu ilaa shan iyo toban daqiiqo ka ugu badanna wuxuu qaataa maxaadanay labaatan daqiiqo halka dumarku ay ka qaataan wejimeydh oo keliya hata labaatan daqiiqo ay ka qaataan make upko keliya hata iyo tedhi minute ama saa nus saac noqonaya iyadoo dharkii baa la gaadh annagana marka mataqaana la isku wada geeyo waa fifteen minute sidoo kale dhegaystayaal idaacaddayada duhurnimo waxaan ka maqnaan doonin kaalmihii heesaha heese aan idiin haynana waxaa ka mid ah badduwiinay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariiba caashaaqu batalaale inuu qodobadaas iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo kuwo kale waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida la taliyaha ammaanka qaranka ee madaxweyne trump iyo weliba xubno kale oo ka mid ah maamulka madaxweyne trump ayaa dadafeeyey jiritaanka warar ay warbaahintu tabisay oo sheegaya in madaxweynuhu uu saraakiil ruush ah u dusiyey warar sir ah macmaster la taliyaha amniga qaranka ayaa shalay xili dambe oo isniintii ah aqalka cad wariyaasha ugu sheegay in warka ugu horreeyey oo ay tebisay washington post uu yahay been xogayaha arrimaha dibadda reg tylerson oo isagu ku sugnaa kulanka wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka ama danjiraha ruushka u jooga washington ay la yeesheen madaxweyne trump ayaa xoojiyey hadalka macmaster isaga oo ku xoojiyey in kulankaas lagu falanqeeyey arrimo wada jir ah oo ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada khubarada ammaanka kombiyuutarada ayaa isniintii farta ku fiiqay in furaha weerarka xagga kombiyuutarada ee maalmahanba dunida ka jiray uu ku aroorayo waqooyiga kuuriya xarumaha samtek iyo kasperski ayaa sheegay in horena weerarkan oo kale ay u adeegsadeen koox lagu magacaabo losares laakiinse shirkadaha ammaanka ayaa iyaguna sheegaya in ay gebagabada la ogaanaya inay tahay taasi mid goobta ku arooraysa
duhur wanaagsan idinla ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan magaalada gaalkacyo ayaa xaflado kala goonigooni ah oo lagu xusayo maalinta dhallinyarada soomaaliya oo ku beegnayd shalay shan iyo tobankii mey lagu qabtay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan nooga soo diray xuska maalinta shan iyo tobanka mey oo la qabto sanad walba ayaa lagu xusuusiyaa dhallinyaradii xurnimadoonka ee s y l iyadoo dhallinta ka qayb gasha munaasibadahana lagu xusuusiyo doorkii dhallinyarada xorriyadda ay hurmuudka u ahaayeen iyo kaalintii ay bulshada inteeda kale ku hogaamiyeen laba munaasabadood oo ka kala dhacay waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo ayna soo qabanqaabiyeen dhallinyarada ayaa waxaa ka qayb galay tiro dhallinyaro ah iyo mas-uuliyiin xilal kala duwan ka haysa maamulada gobolka ka arrimiya jacfar yuusuf cabdalle guddoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ee maamulka puntland ayaa dhallinta gaalkacyo ku dhaliilay inaysan muujin ku dayasho dhallinyaradii s y l waxa uu sidoo kale nasiib darro ku sifeeyey in gaalkacyo lagu kala qabto xaflado lagu maamuusayo maalinta dhallinyarada
s y l xilligii ay jirtay ama xilligii ay soo shaqaysay ama guulihii ayna gaarsiisay ama rol modelkii ay noo noqdeen maanta inaana dhabadeeda ahayn ama waddadeeda aan ahayn waxa weeyaan runtii waxay noo tahay nasiib daro waxaa kaloo nasiib darana noo ah haddaan nahay reer gaalkacyood waxaa ogtihiin dhalinyaradii s y inay ahaayeen dhalinyaro isku duuban maanta waxaa laga yaabaa magaca gaalkacyo in xalfado kala duwan oo dhalinyarada lagu xuseeya in lagu dhigo koonfurta gaalkacyo inay maanta halka ay ku xuseeyaan maalinta dhalinyarada qolada waqooyigana maanta halka ay ku xuseeyaan maalinta dhalinyarada runtii waa nasiib daro ayaan oran karaa s y l waxay role model noogu ahaayeen in dhalinyarada soomaaliya isku dubnaato meel kasta ay joogaan waxa weeyaan waxaa mideeya calanka soomaaliya mideeya hadafka dhalinyarnimaa mideysa runtii waa inoo nasiib daro maanta in halkaa mataqaanaa laba meelood lagu kala xusayo sanad guuradii toddobaatan iyo afraad xurnimada soomaaliya ama mataqaana dhalinyaradii s y l runtii waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay laisku dubnaado
yaasiin xasan waa nin dhalinyaro ah waxa uu ka soo laabtay dalka dibaddiisa dhalinyaradii ka qayb gashay munaasabadihii ka dhacay gaalkacyo ayuu ku booriyey inay bartaan farsamada gacanta si ay u helaan shaqo ay uga baxaan shaqola'aanta dhalinta ku haabsatay
dhalinyarada marka waxaan anugu oran lahaa dadkii ugu horreeya la yidhaahdeen waxaa loo baahanya inay tashadaan maxay ku tashan karaan kow qofka dhalinyarada horta inuu nafsadiisa ka adkaado waxyaalaha u keenaya inuu waddada ka dhaco iska ilaaliyo waxbarashadiisa runtii wax weyn ka qabto oo waxbarto waxbarashada laftigeeda markii laga hadlayo waxaanu ognahay hadda dhalinyaradu inay bartaan maadooyin laga yaabo markay jaamacadda ka soo baxaan ay shaqo ku heliyo arrintaas in dib looga fakero weeye dhalinyaradu wax ka beddelaan maadada aad baranaysid oo labada sano saddexda sano afarta sano gelinaysid markaad jaamacadda ka baxdid ugu yaraan waa inaad shaqo ku heli kartaa haddaadan shaqo ku heli karin maadadaasu waxba kuma tareen waxbaa baratay shahaado waa wadataa laakiin waxba kuma tareen arrintaa marka waxaan rabaa runtii in si fiican dhalinyaradu uga fakeraan waxaa jira maadooyin intaad jaamacadda dhiganaysid aad shaqo helaysid maxaa ka mid a farsamada gacanta waxaa ka mid a dhismaha waxaa ka mid a faryaamada waxaa ka mid a waxyaalaha gacanta looga shaqeeyo oo sida baabuurta oo kale waxyaalo badan oo badan oo waxaa jira farsamo gacan ah electricianka ka mid a waxaa ka mid a waxyaalaha combyuutarada ku saabsan iyo internetka iyo waxyaalo la mid a jaamac cabdi ceynab ayaa dib u dhaca maanta haysta dhalinyarada ku macneeyey laba qodob oo dhallinyaradii xornimadoonka ee s y l ay iska ilaaliyeen
waxaynu ugu noqon karnaa meeshii s y l haddaynu maanta u baahannahay inaynu ku laabanno laba arrimood in layna ka helo qabyaalad inaynu meel iska dhigno waxaan akhriyey xeerhoosaadkii ay qorteen s y l qodobadii aadka ii soo jiitay waxaa ka mid ahaa inaan soomaaliya loo qaybin karinin qabiil qabiil inaan loo qaybin saddex iyo tobankaas waxay ku shaqaynayeen soomaalinimo waxaad ogtihiin waxaa ku jiray dad gedigaa kasoo jeeday dad gedigaan kasoo jeegay maanta saynu ku fakarayna hadday ku fakarayaan miyay gaari lahayeen meesha waa maya soomaalinimay ku fakarayeen soomaalinimadii baa loo baahanya waxaa kaloo ku qornayd oo qodobkaas sii raacaysay inaan loo qaybin karin dariiqo hadda waxa laga yaabaa in badan aynu ka mid a dariiqooyinka inaysan aqoonin inaynaan aqoonin laakiin waagaas firqooyinkan faraha badan ee soo baxay ma jirin inaan loo qaybin karin dadka fikir diimeedna inaan lagu kala qaybinaynin fikir qabyaaladeedna inaan lagu qaybinaynin taaseyna waxay ahayd waxay ku gaareen midnimada iyo inay soomaaliya maanta idinkoo aan soo gaarinin oo aan aqoonin ah xustaan waxaynu isugu soo celcelinaynaa s y l waxaa heerkaa gaarsiiyey waxay ahayd qabyaalad la-aan innagana maanta waxaa halkaa ina dhigay waa qabyaalad qabyaalad aynu ka xorowno
da-yartii ka qayb gashay munaasibadaha lagu maamuusayay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ayaa intooda badan waxaa la xusuusiyey doorkii saddex iyo tobankii dhallinyarada ahaa ay ka soo qaateen halgankii xornimadoonka iyo hanka iyo hanka dhalinta maanta oo intooda badan aan la isbarbardhigi karin maxamed ciise oo ka mid ahaa dhallinyaradii ka qayb gashay xuska maalinta dhallinyarada ayaa aada ugu dheeraaday kala duwanaanta dhalintii hore iyo kuwa maanta waxa uu sidoo kale ka sheekeeyey dhibaatada taariibka iyo qurbaha dhalinta tagtay dhibka ay kala kulmeen
waxaa laga rabaa jiilka xilligaasi joogay israel maanta aan ka sheekeynan xuskeeda aan u joogno ee ka soo wareegatay toddobaatan iyo afar sano maanta dadkii matali lahaa waxaa looga baahaya dhalinyarada maanta joogta inay kasoo baxdo sidai ay doonaan ha u soo baxeen waxaan leeyahay qof kasta oo soomaaliya oo dhallinyaraha maanta waxaa waajib ku ah humuumtiisi inuu bedelo uu ku bedelo soomaalinimo runtii dhalinyarada hadda dhibaato fara badan baa usoo baxday oo dhallinyaradu waxaa aada hadda ugu soo batay taariikh dhallinyarada yurub joogta shalay nin ka mid aan wareysanay waxaan ku yidhi niyo iyo war irkaasi wuxuu yidhi jarmalkaan joogaa muddaa isugu keen dambeysay waa is wareysan wuxuu ii sheegay wuxuu yidhi ceyr baan qaataa guri baan deganahay guriga dowladdaa siisay buu yidhi waa ninkii ka badbaaday dhibta waan ka sheekeynayaa laakiin inaad jarmalka tagto waxaa ka sokeeya wax badan oo riski fara badanaa ka sokeeya isku sheegi mayna saxaraa ka sokeeya libiya ka sokeysa bad baa ka sokeysa intaas ninkii ka gudbay nasiibkiisa ka gudbiyey baan sheegaya yacni wuxuu ii sheegay meesha aan ku noolahay dowladdaa guriga ay siisay bishiina waxaa la isiyaa buu yidhi lacag u dhiganta saddex boqol iyo konton dollar ka waran baa ku yidhi marka reerkiinii waxay leeyihiin hooyadaa walaashaa in adeerkaa walaalkaa cid walba or faamilkiina ay wax ku dhacaan wiil baa noo dhoofay jarmalka jooga maxaad bishii usoo diri kartaaba ku yidhi ninkaasi taariibay nin caruur iyo ciyaal buu ka taariibay caruurtii iyo ciyaalkii uu ka taariibay wuxuu ii sheegay waa la biilaa buu yidhi kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii ayaa dhidibada loo taagay ururkii s y l oo ay ku midoobeen saddex iyo toban dhalinyaro ah kuwa uu isu taagay sidii ay ula dagaalami lahaayeen gumaysigii dalka haystay xilliga ha yeeshee waxa ay muddo kadib ku guulaysteen in dalka ay ka xureeyaan waxaana shan iyo tobanka bisha shanaad sanad walba la qabta xaflado dhallinyarada looga sheekeynaya qiimihii wadaniyadeed ee ay xambaarsanaayeen dhallintaasi iyo doorka maanta iyaga looga fadhiyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaan leenahay dhammaantiinba duhur wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba ragga ayaa inta badan cabasho ka muujiyay in dumarku wakhti aad u dheer ku mashquulaan in ay soo labistaan amaba ay isu diyaariyaan wiilasha qaar ayaa sheegaya in ay ku diyaargaroobaan daqiiqado kooban balse ay saacada ku qaadato inta ay sugayaan dumarka inta ay soo labisanayaan haddaba wariyahayaga v o a sagaal siciid faarax ayaa arrimahaasi kala sheekaysatay qaar ka mid a wiilasha dhallinyarada ee ku sugan magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti dhallinyarada maanta ayaa intooda badani waxay lacag iyo wakhti badanba geliyaan labiskooda si ay uga dhex muuqdaan bulshada gaar ahaana dhallinyarada dhigooda waxaana la aaminsan yahay inay gabdhuhu yihiin kuwa ugu badan ee geliya saacadaadu fara badan labiskooda iyadoo ay jiraan dhinaca kale wiilal dhallinyaro ah oo qudhoodu wakhti badan qaata axmed waxa uu ka mid yahay wiilashaasi balse waxa uu aaminsan yahay in inta daqiiqadood ee isagu uu ku labisto gabdhuhu keliya ay ku hagaajiyaan wejigooda bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa axmed cali camish waxaan ka mid ahay dhallinyarada reer odal waxaan ku noolahay boorama laakiin hadda waxaan joogaa jabuuti baan joogaa farqiga udhexeeya waxa weeyaan anagu haddii aan ahay maxaadanay rag waxay qaadataa maxaadanay labiskeygu ilaa shan iyo toban daqiiqo ka ugu badanna wuxuu qaataa maxaadanay labaatan daqiiqo halka dumarku ay ka qaataan wejimeydh oo keliyahata labaatan daqiiqo ay ka qaataan make upko keliyata iyo tedi minute ama saa nus saac noqonaya iyadoo dharkii baa la gaadhay annagana marka marka mataqaana laisku wada geeyo waa fifteen minute kauguba khatarsi wuxuu noqonaya twenty minute buu noqonaya kale waa fifteen dhagdhag sida iminka dharkoo kale ay nooga badan yihiin intay shii xidhaan ama ay nooga qaalis yihiin maryan maxaadan odhan karaa ayay markaa muddo badan u qaadanaysaa markaas maxaadan iyagu dee waxa weeyaan waa waa quruxdii adduunka waa run sidaa sheegtay axmedow gabdhuhu waa quruxda adduunka runtii wakhti badanna way geliyaan say isku hagaajin lahaayeen adiga ka axmed ahaan imise wakhti baad gelisaa labiskaaga wallaahi horta markaan aniga axmed ahaan iska hadlo horta sagalay aad baan labiska u jeclahay markaan labisto baxo dib baan haddana guriga uga soo noqdaa haddana mid kalean ka tamaan ka xidhaa marka aniga qudhayda waxaa odhan karaa timekay ugu badanya aniga horta waa run markaad maxadan meelo tegeyso waxay u baahan tahay inaad time badan qaadato laakiin haddana aniga waxaan jeclay nafteeda inaan qanciyo haddii waxay ka qaldeen istaalkayga dib baan usoo noqdaa waxaa jira waxyaabo ay sameeyaan dumarku guud ahaan gaar ahaana gabdhaha dhalinyarada marmarka qaar waxaa dhacda in xilliga habeenkii oo kale ah ay sii diyaarsadaan labiskii ay bita qaadan lahaayeen adigu weli arrimahaas kaleba isku dayda inaad diyaariso waan diyaariyaha oo de waad garanaysa waqtigii iskoolado kale haweenka lasii kaawilin jiray iminkana waaba dee maxaadan waxa weeyaan waba la weynaaday oo waxaan sameeyay anigu katamaanka wada sudhaa dharka aan xidhanayo kareenka inta badan ragga uma badna laakiin waxaa jira wiilal isticmaala adigu ka waran kareenka jirka katimaha kuwa ma isku daydaa horta maxaadanay nadaafaddu waa iimaanka barhkeed qofkuna waxay u fiican tahay nafsadiisa u fiican tahay maadaamood qof dhalinyaro tahay oo maxaadanay adduunyadii maxaadanay ubax soo koraya ama maxaad naftaada u fiican tahay inaad markaad bulsho dhex tegayso aad noqoto qof muuqda oo yacni maxaadanay isteelkiisii iyo nadaafadiisii iyo caraftiisii ay intaba dhammaystiran tahay kriimkuna horta aniga axmed ahaan horta cream ma marsado oo yacni ma isticmaalo cream markaas waxa weeyaan maxaadana creamkana dee wax iska caadiya wax iska caadiya oo rag iyo ha wax iska normala oo waxa loo nadaafad baa loo isticmaalaya isaga laftirkiisii laakiin way jirtaa inamada rag aan isticmaalin cream laakiin isticmaala timaha u isticmaala creamka timaha anigu waan isticmaala creamka timaha laakiin jirhaan oo kale ma isticmaalo markaa taasi waa iska caadi qofku inuu labistana waxay ku xidhan tahay waaba noloshiisiiba haddii uu labisan waayo waxaan filayaa qofkaasi in wax ka qaldan yihiin axmed waxaad ka timid magaalada booramo oo ah runtii magaalo aada u qabow haddana waxaad ku sugan tahay magaalada jabuuti bal iiga waran farqiga labiska ee u dhexeeya magaalada kulul iyo magaalada qabow wallaahi dee boramo waa meel aada u qabow waa meel steelkaaga maxaadana dee aada koor xidhanayso oo wax badan aan steelkaaguna muuqanin goobaa la wada xidheeyay markaas xataa lama kala garto inankii maxaadana odayga lama kala garto laakiin meeshan aan jooga hadda jabuuti maasha allah cimiladii baa ka duwan dhar kastaad xidhanaysaa steelkaaga wuxuu kusoo baxaya baad xidhanaysaa oo dhar maxaadanayda garama yar baad xidhanaysaa barmiidaaga kaad xidhanaysaa sidoo kale kaba yar waxaad iska xidhanaysaa maxaadanay kitooya yaad xidhanaysaa aad buu dee steelkaaga usoo baxaya maadaamad xeeb
waa hagaag dhegaystayaal waryahayaga sagal siciid faaraxaad bay u mahadsan tahay dabcan waxaan filayaa in xaaladaasi raggiyo dumarka ay ka dhex taagan tahay bal aynu qaybaha kala duwan iyo weliba warbixinadaasi dhegaystayaal aynu ka soo baxno oo aynu jalleecno qayb ka mid ah barnaamijkeenna duhurnimo dhallinyarada maanta gaar ahaan kaalmii heesaha waa heestii batalaale baddu inay madowdahay biyo tahay ma moog tahay waa codkii macaanaa iyo weliba axmed cali cigaal dhegaysa aboon inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday cakuye inuu buuxo moogtahay inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayahan kalgacayl bariinseeday inuu buuxo moogtahay intasuu baraarugo inan baalahaygiyo intasuu baraarugo inan baalahaygiyo
codkaasi axmed cali cigaal iyo heesta batalaale intaas haddaan kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin haynaa
aan ku bilowna ee kooxda faynurd ee dalka holland ayaa isniintii u dabaaldegtay hanashada horyaalka dalkaasi siddeed iyo toban sanno kadib faynurd oo ka dhisan magaalada rotterdam ee dalka holland waxay saddex gool iyo gool ku garaacday kooxda herakles almelo waxaana saddexda gool ee ay ku badisay u saxiixay kabtankooda deg hayd sannadka kunsaaaqosagaaiyoagaashankii ayaa ugu dambaysay faynurd inay qaaddo horyaalka dalka holland dhinaca horyaalka faransa kooxda monaco ayaa ku guulaysan karta horyaalka maalinta arbacada ah haddii ay ka badiso ama xitaa ay barbaro la gasho kooxda saint etien monaco axaddii ayay afar gool iyo eber ku dardartay kooxda liil balse kuma aysan guulaysan inay horyaalka qaado sababtoo ah kooxda ku soo xigta ee b s g oo ay saddex dhibcood ka sarrayso ayaa iyaduna badisay oo shan gool iyo eber dirtay kooxda saint etien kooxda monaco waxaa horyaalka faransa oo ay qaado ugu dambaysay sannadkii labada kun ciyaaraha kale ee horyaalka faransiiska ee toddobaadkan naadiga bastiya waxay laba gool iyo eber ku garaacday kooxda loqen boqdo iyo maksey ayaa isku mari waayey barbaro gool iyo gool ah qeenna waxa ay hal gool iyo eber ku suuldaartay kooxda ken dihon ayaa laba gool iyo eber ku martay kooxda nans leon waxaay saddex gool iyo gool ku cuntay montpellier halka medsi iyo toluus ay kala qaybsadeen bareejo gool iyo gool ah dhinaca ingiriiska chelsea oo toddobaadkii hore ku guulaysatay horyaalka premier league ee sannadkan ayaa xalay afar gool iyo saddex ku garaacday kooxda watford mid ka mid ah goolasha waxaa chelsea u dheliyey kabtankooda john terry oo lagu wado inuu ka fadhiisto ciyaaraha toddobaadka soo aadan kadib wax ka badan labaatan sanno oo ugu ciyaaraya kooxda chelsea chelsea waxay ciyaarteeda ugu dambaysay ee xilli ciyaareedkan ay axadda la dheeli doontaa naadiga sunderland ugu dambayntiina horyaalka talyaaniga kooxda yuventus ayaa axaddii lumisay fursad ay ku qaadi lahayd horyaalka kadib markii ay saddex gool iyo gool ku khasaartay kooxda ku soo xigta ee roma yuve waxay hadda ka sarraysaa kooxda roma afar dhibcood waxaana u harsan laba kulan axadda ayay u dabaaldegi kartaa hanashada horyaalka markeedii lixaad oo xidhiidh ah waa haddii ay ka badiso ama ay barbaro la gasho kooxda karatone yuventus ciyaartaasi axadda ka hor waxa ay habeenka arbacada faynaalka kooba itaaliya ay la dheeli doontaa kooxda laziyo dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaannu idin leenahay duur wanaagsan waxa aynu ku jirnaa qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka iyaga duhurnimo ee dhallinyarada maanta haatanna mar kale aynu jalliicno dhinacii kaalmaha heesaha waa heestii muhasha iyo weliba fanaanada aamin afriik
codkaas aamin afrikna wuxuu gabagabo yahay daacadayadii duhurnimo oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo weliba maxamed cabdi xasan sandheer oo dhinaca farsamada tan iyo intayna afarta galabta hawada ugu kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh